Nabaddu waxa ay u leedahay muhiimad ballaaran qaybaha bulshada. Dhalinyaradu waxa ay qayb ka yihiin qaybaha ugu badan bulshada, taas oo ay saameyn ku yeeshaan ficilada ka dhasha nabadgelyo darrada. Haddaba, muhiimad caynkee ah ayay dhalinyarada u leedahay nabadda? Arrintaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya aqoonyahan Faysal Cali Ibrahim oo bara ka ah Jaamacadda Galkacyo University.
Maadaama nabadda ay tahay wax weyn oo aanan la helin, Soomaalidan waxay dhahdaa nabada naas la nuugi leh. Waxaana ay qayb ka tahay in ay dhalinyarada ay faham weyn ay ka qaataan, maadaama colaadaha ay dhibaatooyin fara badan laga dhaxlo. Laakiin waxaan leeyahay dhalinyarada inay mar walba ay ka qayb qaataan nabadda si ay horumar u gaaraan. Ay badanaana ay maaragtay dhinac kale aan ka wacigelina waxay tahay inay waxbarashada ay ku dadaalaan. Dhalinyarada hadda dhibka ay ka qayb qaataan oo dagaalada meelaha ay ka dhacaan waa dhalinyaro aan waxba baran oo maaragtay maaragtay dugsiyada iskoolaadkii waxba soo dhigan marka waa looga faa'iidaysanaya maadaama qof aan waxba baran uu yahay qofkan dhalinyarada ah mar walbana waxaa duubsan kara maaragtay dadka siyaasiyiinta iyo maaragtay iyo dadka kale markaan qofka hadduu aqoonyahan yahay wax bartay iskuul soo maray dugsi qur-aan soo dhigtay wuxuu mar walba iska ilaalinayaa inuu nabadgelye nabadgelyada qayb uu ka qaato kan aan waxba baranana uu maaragtay nabadgelyadaasna maaragtay qayb weyn inuu ka qaata ayaan u rajaynaya maadaama ay dhalinyarada waxaan ugu waan leeyahay waxbarta si aad maaragtay nabadgelyada iyo aad u fahantaan waxaa jira dhalinyaro dhashay xilligii burburka kadib kuwaasi oo aan arkin nabad ficil ahaan u jirta maqalmooyi cabdisamed xersi maalin waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi ma arkin nabad ficil ahaan u jirta hase yeeshee waxbarashada oo uu ka gaaray heer jaamicadeed ayaa u ogolaatay in uu faham ballaaran ka helo nabadda iyo muhiimadda ay u leedahay waxaana uu sharxayaa arrintaasi markii ay jirto nabadda waxaa ii suurtagelaya in aan aado waxbarasho in aan helo caafimaad in aan helo deegaan markaasi nabad ah iyo waxyaabo badan oo ah inaan markaasi noqdo qof bad qaba oo badbaada sidoo kale nabaddu waxay markaasi ani ahaan iiga dhigan tahay in aan ahay shaqsi markaasi fakiraya oo islamarkaana ka imaanayso fikrad tolmoon sababtoo ah haddii aan ku suganahay meel colaad ah xasilooni iyo nabad ma helayo laakiin markii aan nabadda haysto ani ahaanteeda waxay iga dhigan tahay in aan ku suganahay deganaan oo markaasi aan samayn karo horumar badan sida inaan wax barto inaan wax cusub abuuro hal abuur la imaado iyo in aan barnaamijyo kala qabsado waxaa jira ururo dhalinyaro kuwaasi oo door muhiim ah ka qaata arrimaha la xiriira nabadeynta iyo xasiloonida bulshada haddaba kaalin noocee ah ayay ka qaataan ururadaasi xoojinta fahamka dhalinyaradu ka haystaan nabadda cabdulqaadir aadan ibraahim waxa uu ka mid yahay ururka wakiilada nabadda galmudug waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha ay ka qabtaan arrintaasi
ka urur ahaan waxaan ka qabanay dhowr waxyaabood inaan goobaha iskuullada aan ku booqano dhalinyarada oo aan wacyigelinay in kulama qaarkooda ama magaalada gudaheeda caasimada ha ahaadaan ama duleedkeeda ha ahaadaan aan kala shaqeynay oo aan la fariisanay sidoo kale in aan madalo aqoomeed oo kala duwan aan dhalinyarada ka baraarujinay social media naftirkiisa aan fariimaha u marinay waxyaabahaasaan aan qabanay sanadka lasoo dhaafay hadda iyo sanadkii ka horeeyey
xoojinta fahamka dhalinyaradu ay ka haystaan nabadda in la baro muhiimadda ay leedahay ayaa qeyb ka noqon karta in dhalinyarada laga weeciyo ka qeyb qaadashada rabshada iyo falalka wax u dhimi kara nabadgelyada iyo xasiloonida bulshada